waa taarikhyaad taawad aan nagala soconaysay halkaad naga dhegaysanaysaan waa shabakada wararka ciyaag dotcom xaaji maxamuud xaaji cumar camay oo ah gudi guddoomiyaha guddiga odayaasha deegaanka buuhoodle islamarkaana ah guddigii ku mashquulsanaa xiisada ka taagan deegaanka kalshaale ayaa lagu eedeeyey inuu xoriyada xagga teleefoonka markii u horeysay la sameeyey madaxweynaha maamulka la magac baxay somalilan axmed maxamed maxamuud silanyo xilli ay ka jiraan dagaalo iyo kacdoon iyo deegaanka kalshaale xaaji waa dhaaratay goor waad golahaad ka dhaaratay adigna halka waxaa jirta warbaahin ka dhaaranayso ugu horeyn maxaad kala sida arrimaha horeysa waxaan u arkaya dagaalkaanu ku jirno ninka waxaa sameynaya kuwa waxaa ku urtashadayba dagaalkaasay burburinayaan waxay doonayaan midnimada inay dhaawacaan waan ka xumahay dadkaana waxaan doonayaa in shaqo laga qabto bal marka ugu horeysa anigu haddaan maxamuud ahayna inaana siilaayo shir la yeelan oo hadal la yeelan uusan lacag ii soo dirin mid isaga ka wakiila iyo isaga midna silaayana anigu aan silaayo u qaano nin aniga cadaweyga oo aniga naftayda dilaya aan u arko shalaytana ninkii la soo adhay waa ka yidhi aabahana waa dilay adna waa di xaggaad gelaysaan ninkaa inaana xidhiirna la yeelan lana yeelanaynin yaa wallaahi o bilaahi oo tallaahi kuwana tuug baan u arkaay wax laga qabto waxaa soo qoray websiteka jidba warbaahinta qaar ahaan websiteka jidbal waxaa lagu daabacay in aan xaaji maxamuud xaaji cumarow odayaasha deegaanka aad tihiin in aad xiriir la samayseen inaad kacdoonkii buuhoodle iyo howlgalkii la waday aad dhabar ka jebiseen eedeynta intaa leg maxaad kaga jawaabaysaa waxaan kaga jawaabaya waan ka jawaabay cadow baa qoray waxaa cadow cadow col u ah dadka magaca ee dhulbaanto col u ah oo qadiyadan aanu wadno col u ah oo doonaya inuu luciyo oo aanu garanayn oo weliba aan anigu tilmaami karo inuu reer yahay weliba aqlibiyaddu weliba reer yahay aqlibiyadda waxaa wadaa waxaan ka jawaabayaa oo aanu kaga baxayaa annaga qadiyada iyadu waa caddahay cadowga na soo doontay ragga iyagii laayay ee qoryaha iyagii furtay ee ku laayay ku laayay tiknikada wiilal meel jooga ku laayay ee ka kaxaystay ee hubkoodii iyo laftoodiiba ka laayay si aan u daafici lahayn baanu diyaaruna waana mahadsantihin ugu dambayntii dad badan baa haatan waxay kaa dhegeysanayaan shabakada wararka ee dotcom gudaha iyo dibadda way joogaan waxayna aaminsan yihiin inaad xiriirkan uu dhacay lacag xawaalada abshiil ka qaadateen sida ninka warqada aad ku aragtaan iyaga xaaji maxaa u sheegaysaa adeer anigu taas horta hadal intaasoo dhan wa isku hadal adigu celcelinaysa anigu waxaan u sheegayaa dahabshiil waxaa jooga wixii soo maraa maaha tuuga waa wax waraaqale oo lasoo diro wixii naloo soo diray xitaa waraaqa imika dahabshiil waxaaba ka fudud haddii lacag lasoo dirayo baha la yidhaahaaba ka dhowo lagu soo shubaa kanna imika waa kaasoo idin tusaya inaan shilin ku jirin dahabshiil waraaquu leeyahay waxani waa burburin aan waxba ka jirin waa dad yaro aanu ognahay kuwa yihiin waxa weeye qadiyada iyada magaca iyo magaca dhulbahantanimo burburinayo meesha jooga wey aan ognahay in wax laga qabtan aanu doonayno annagu arrinta aan ku dhaaranay waa naga run waxaanu wadanaa magaca iyaga inaanu soo celino hadalkuna sidaas aniga iga dhanya